madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayey waxaa garoonka magaalada baydhabo kusoo dhoweeyey madaxweynaha koonfur galbeed xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo boqolaal shacabka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ujeedada socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la xidhiirta dhammaystirka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed munaasabad ayaa loo sameeyey soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigii la socday suldaan warsame caliyow ibrow ayaa munaasabadda ka sheegay in heer gabagaba ay marayaan dhowaana ay soo dhammaystirayaan soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed iyadoo aan u marayna buu yidhi hab cadaalad ku salaysan waxaase farxadna u ah maanta waxay ahayd qorsho hadduu la idhaahdo gunaanidka u dambeeyey ee golaha baarlamaanka dhisadiisa koonfur galbeed odayaasha dhaqanka guddiga farsamada iyadoo qayb ka qaadanaysay wuu naga soo gabagaboobay waxaa keliya aan u fadhinaa inaan qaybino foomamkii lagu soo xarayn lahaa taasna inaan halkaan ka sheegaan jeclahay sagaal biloodna waxay odayaasha dhaqanka u fadhiyeen dib u heshiisiin reconciliationa socday taasoo ahayd qabiil kasta oo u baahnaa inuu helo tirada uu haysta tiro ka badan qabaa'ilo badan oo qadsan oo jira qof kastoo maaragtay in la qanciyo taasaa waxay keentay odayaasha dhaqanka inay ku qaadato sagaal bilood anagoo og inaan qof kasta la qancin karin laakiin waxaan isugu imaanay in la tanaasulo qof kastoo deegaankan degan saddexdan gobol cariif xataa hadduu ku leeyahay inuu xuquuqdiisa helo taas ayaan go-aan ku wada gaarnay anagoo fiirinayno in ay nabadana deeqdo anagoo og haddii dib heshiisiin daacad ay dhacdo ummadda ay isu yimaadaan ee wada hadlaan in xal la gaari karo marka waxyaalahaan ku heshiina odayaasha dhaqanka waxaa ka mid ahayd nin kasta marka deegaan qaarkood loo xisaabtamo soo heli lahaa tiro badan inuu tanaasul sameeyo si xal iyo nabad loo helo waayo waxaan ognaa gobolladan shan iyo labaatankii sana lasoo dhaafay dhibaatooyin aan la koobi karin baa jira waxaan ognahay haddii nabad la helo deegaanadan nabad la helo inay nabadda naga badan tahay waxaan deganaha deegaan aad u nimco badan waxaan ka rajaynaya ilaahay inuu taasna waa madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo isna meesha ka hadlay ayaa xusay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed inay wadaan dadaalo lagu dhammaystirayo soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed wuxuu sidoo kale shariif xasan wax kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya inuu ka meyrmeyrayo dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed baarlamaankii maamulka koonfur galbeed inkasta oo dad badan ay aaminsan yihiin ama ay baqabaan shariifka xoogaa keligiis inuu iska wata rabo oo hadda baarlamaankii la daahiyaasaa qaba in la leeyahay laakiin dadweyneha hortoodan ka sheega maalin walba iyo maalinta ugu horraysa in la sameeyo waa qabaanay laakiin in wax heshiis lagu yahay oo laysku waafaqsan yahay la helo ee dowladda federaalkana nala og tahay oo caalamkana nala og yahay oo anaga aanan keligiina iska samaysanin laakiin aniga sabab aniga aan baarlamaan u hakiyo haba yaraatee ma jirto runtii odayaasha dhaqankan kolley waa ogyihiin wixii ani aan ka qabo marka odayaasha dhaqanka aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa dadaal badan ay geliyeen haddee nin walbo qabiilkow asiga gaar ahaan oo asiga mas-uulka u ahaa siduu wax badan ku heli lahaa waa ku qasbayaa inuu raadiyo gaar ahaan haddana inay dadka isku keenaan oo heshiisiyaanna way ku qasban yihiin runtii dadaal badan ay ka galeen haddana meel fiican ay wax u marayaan haddee maantana ina adiga hoosna u warsato si korana u warsato adigana aad u fasaxdo ay sida ay waxooda ay u dhammaystiri lahaayeen runtii waa rajaynaynaa marka anigana haddii uun xoogaa wax ii laabnaayeen lugteeda waa toosan tahay dadka inay saas u ogaadaan aniga baarlamaanka mar walba waxaan u arkaa tiirkii oo dowladnimada waana ogahay guddoomiye baarlamaana soo noqday baarlamaan intuu yahay waa ogahay nin shaki ka qabo baarlamaan in la sameeyo marna maayo runtii baarlamaanka anaga wax badanoo nooga xayiran dhulkan maxkamadaha iyo dhibaatada aan qabno wax badan oo aan isleenahay maanta haddii baarlamaan la helo sharciyo iyo qaynuun in loo helo hab looga tillaabsado la heli karo badanaa naga xayiran waana ognaha runtii wax naga qarsan maha marka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa wuxuu sheegay dhankiisa inuu soo dhoweynayo howsha ay wadaan odayaasha dhaqanka ee ku aadan soo xulista xildhibaanada isagoona kula dardaarmay inay cadaaladda u dhowaadaan baarlamaanka koonfur galbeedna laga qaybgeliyo dhammaan beelaha dega gobolada koonfur galbeed dadku inay kala badnaadaan oo reer hebelna saddex xildhibaan lahaadaan reer hebelna laba xildhibaan lahaadaan anay dhib weyn hadda ma ka arko laakiin meesha dhibka ka jiro oo xaajadu ay ka murgacanayso waa maxay reer hebel hal xabba ha qaataan laakiin qanaaca ha ku qaataan ha la qanciyo ha la karaameeyo meesha wax lagu qaybinaayo wax lagu kala qaadanayo ha joogaan intaanaa ku soo gaarta adiga raalli ahaw masafo meelo kalea muxuu ahay baarlamaan keliya malihin xukuumadaan leenahay kanaan leenahay meelo kalea muxuu ahay yaa cawilcelin lagaaga samayna hadday tan yaraatay waa u jeedaa waa kan sidaanay noqotay raalli ahow qof waxaas oo wax ka go'aamiyo dusha wax ka saarana waa qaadana maanta marka odayaashu meesha joogo weli waxay damacsan yihiin afkooda ugu jiraan lama oga cali iyo caashe iyo maryam iyo cidda imaan doonta berri weli lama yaqaano aad u fiirsada wiilka aad keenaysiin iyo waxa aad ku keenaysid iyo gabadha aad keenaysid iyo waxa aad ku keenaysid aad iyo aad uga fikir waa mas-uuliyad ilaahay hortiisku saaran waa qofkaas aad keenaysid berri waxna wuu hagaajina waxna wuu hallaynaa wuxuu hagaajiyana ajarkeeda iyo xasanaadkeeda iyo ammaanteeda iyo sharafteeda aad leedahay wuxuu hallayna yaa noo keena kan malaa hebel muxaa noo keena inkaar allah ku ride aa ku daba soconay inta uu halleeyo dhanba maantaad joogtaa ilaahay hortiis dadkaas ninkaad keenaysid gurigaagana uma adeegaayo beeshaada keliyana uma adeegaayo mujtamacan dhanba u adeegaa marka malaaqa maanta mas-uuliyad weynaa saaran mas-uuliyaddaasi aad ha looga fiirsado miisaankeeda culayskeeda ilaahayna ha idiin fududeeyo imaatanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud magaalada baydhabo ayaa imaanaysa xili magaalada ay ka soconaysa qabanqaabay iyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed waxaana maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo soo gaarayay mas-uuliyiin kala duwan iyo odayaal dhaqameed ka tala bixinaya habka soo xulista xildhibaanada maamulka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo